haatanna muqdisho daraasad ka soo baxday machadka siyaasadda falanqeeya ee heritage iyo weliba o c v b ayaa muujinaysa in dadka deggan muqdisho uu amnigoodu ka soreynayo markii loo barbardhigo sannadihii ka horreeyey sidoo kalena dadka muqdisho deggan ayaa rajo fiican ka muujiyey xaaladda soomaaliya daraasadan oo laga soo ururiyey dad ka badan kun iyo lix boqol oo qof waxay dhinaca kale walaac ka muujisay weerarada ay geysanayaan kooxaha hubaysan iyo weliba iyagoo aan kalsooni fiican ku qabin hay-adaha amniga iyo garsoorka haddaba sahre cabdi axmed oo stuudiyaha ila fadhida ayaa agaasimaha heritage cabdiraxmaan cayntee weydiisay bal waxaa sabab u ah in dadka muqdisho degan ay amni dareemaan
walaal saddex sababood ay dadku sheegeen dadkii xog ururintan lagu laga sameeyey magaalada muqdisho oo kun iyo lix boqol iyo lixdan iyo afar qof ahaada oo toddobiyi tobanka degme ee magaalada ku kala kala degan waxay marka ugu horeysa sheegeen in ay dareensan yihiin in dagaaladii waaweynaa ee beeha u dhexayn jiray ay magaalada ka dhamaadeen oo hadda sanadihii ugu dambeeyay aanay jirin dagaalo u dhexeeya qabaa'il isku soo duulaya ama meelo kala haysta midda labaad waxay sheegeen in usan jirin dagaal foolkafool ah oo hadda udhexeeya shabaabka iyo dowladda ama shabaabka iyo iyo amisom magaalada dhinacya la kala haysto inkastoo qaraxyadii iyo iyo howlihii kaleba iska sii socdaan mida saddexaadna waxay sheegeen inuu jiro guud ahaan iyo dadiilo guud oo dadku ay ka muujinayeen qaabka guud ee dalku hadda gaar ahaan magaaladu hadda ay u socotaan ilaahdo sanadihii ugu dambeeyey waa tahay cabdiraxmaan marka adinka dhankiina bal haddaad eegtid ee taasi macnaheedu ma waxa ay ka dhigan tahay in magaalada amnigeedu uu soo wanaagsanaaday sanadkan horta waxaa muhiima in hoosta laga xariiqo daraasadani oo xarun cilmi baaris oo o c v b la yidhahdo aanu isla shaqeyno ay samaysay waxa su-aalaha dadka la weydiinayo waxay ahayd iyaga aragtidooda iyo dareenkooda taas macnaheedu ma ahan magaaladu culays kama jiro dhibaato kama jirto mararka qaarkood qaraxye iyo dilal iyo waa dhacaan dadkuna waaba sheega maaragtay siyaabo kaloo colaada u jiraan oo dhulalaa laisku qabqabsadaa for example dadku aaday u sheegeen in ay jiraan isqabqabsi iyo khilaafyo ka dhasha dhulalka iyo guryo la kala haysta iyo kuwaasuna ay colaado iyo ay horseedaan marar badan laakiin waxaan uun dadka lala hadlayna waxay ahaayeen dad aan ahayn hadda dad caadi ah oo dadka hadda la beegsanayan aanan ahayn waxay marka ka warramayeen iyaga dareenkooda iyo aragtidooda siday tahay waa tahay bal waxaad iga warantaa marka dadka iyagoo rajadaasi muujinaya haddana waa sidee dareenkooda ku aadan hay-adaha kale amniga iyo garsoorka dalka haddii ay noqoto daraasadda waxaa ku jirtay su-aalo la xiriira dadka dareenka ay ka qabaan hay-adahaas runtiina saluug weyn ayaa jira oo shacabka mudisho ay ka qabaan hay-adaha amniga iyo kuwa garsoorka inkastoo ay dadku soo dhaweynayaan guud ahaan in xaaladdu ay soo wanaagsanaanayso oo dabcan ay kaalinna ka geysanayaan hay-adaha amnigu haddana waxay mararka qaarkood tilmaamayaan dadku in aan tusaale ahaan uu hooseeyo isku xirka hay-adaha amniga kala duwan ama booliiska ama nabadsugyada ama militariga haddii howlgalla la sameynayo mararka qaarkood inay dhacdo in laan ay sameeyo laanta kalena aanay ka warqabin waxay kaloo saluugeen mararka qaarkood in ay dadkuba aanay u raagsanin hay-adaha garsoorka oo kale markii ay ka hadlaayeen dhibaaca markay soo gaarto dadka meesha ugu horeysa ay hagaan intii ay noqon lahayd maxkamad ama station police dad badan oo hadda dadka xogta lagu ururiyay ah waxay sheegeen inay odayaasha dhaqanka iyo hogaamiyayaasha jaaliyadaha iyo communitieska degan magaalada inay u tagaan oo iyaga ay isku dayaan marka hore inay xal u raadsadaan sababta taa keentana ay tahay iyagoo saliibsan artida iyo karaanka iyo awoodda ay leeyihiin eedaha garsoorka oo leh iyagoo ku tuhunsan in musuq maaqi uu aada ugu xoogan yahay eedaha garsoorka tacaala marka arrimahaas o dhan waxay keeneen dadku inay miciin bidaan odayaasha dhaqanka oo ay u arkaan inay markii khilaaf soo baxo ay markiiba xal xal raadin karaan waa tahay ugu dambeyntii marka hay-adihiinan labada ah ee wada qabtay daraasadan maxaad u soo jeedinaysaan dowladdii haddii ay noqo waxqabad inay ku samayso dhinacyada garsoorka dalka iyo amniga oo sidaad sheegtaba dadku walaacay ka muujinayaan horta waxaa nasiib wanaaga waxay ila tahay in dadka dareenkoodu hadda uu yahay mid wanaagsan oo ay dareensan yihiin in xaaladuna amniguna ay soo wanaagsanaanayso guud ahaanna aad moodo in si wanaagsan wax u socdaan dadka inay dareensan yihiin inkastoo saluug xoogle ay ka qabaan hay-adaha qaarkood annaga waxaan ku talinay ko horta in loo baahan yahay in isku xirka ka dhexeeya hay-adaha amniga dhexdooda la xoojiyo oo dad badan waxay ka sheegteen in laga yaabo in nabad sugiddu ay howlgal samayso booliiskuna aanay ka warqabin iyo wax lamida xitaa in la ogeysiyo xataa haddii howlgal la sameynayo ujeedadii laga lahaa xataa haba la sameeya haddii la rabo markii howlgalkaas uu dhamaado kadib ta labaad waxaan soo jeedinay in wacyigelin ay maamulada heerka degmo iyo dowladaha hoose ay la sameeyaan shacabka oo iska warqabkooda uu bato iyo isku xirnaanshahooda si calaaqaankooda inta hadda uu yahay uu uga sii wanaagsanaado midda saddexaad waxaan soo jeedinay in laga fakero in muddada sokee kaalin inta hadda jirta ka ballaaran la siiyo odayaasha dhaqanka maadaama dad badani ay u arkaan hadda meesha ugu horeyso ayba u raadsadaan inay khilaafaadkooda ku xaliyaan ay odayaashiiba tahay bal in maamulka iyo nidaamka jiraan uu xoogaa kaalin inta hadda jirta ka yaro ballaaran uu siiyo mid afraad anaga waxaan ku talinay dad badan oo xogta laga soo ururiyey waxay sheegeen inay jeclaan lahaayeen in dadka hogaanka u ah ama heer degmo ha ahaadaan ama heer gobol ama heer qaranba xitaa ha ahaadaan inay soo doortaan si markaas ay u fududaato dadkaas inay ula xisaabtamaan in dhankaasna loo loo ruuqaansado oo la aado dhankii hanaan doorasho xor ah oo dadku markaas xitaa haddii mas-uuliyiintooda ay khaldamaan ay dhihi karaan me qofkaan dooranay taasna bal dhankaas in la aadno afartaas talaan soo jeedina agaasimaha xarunta ama machadka heritage cabdiraxmaan cayinte oo u waramayey sahra cabdi axmed